oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna bandhigga v o eda wakhti dheer soomaaliya waxay raadinaysa in laga cafiyo daynta ku dhowaad shanta bilyan ee dollar ahayd sitaasi beddelkeeda waddanka uu u helo horumarin dhaqaale iyo dhismayaal kaabayaasha muhiimka u ah nolosha aadanaha wakhtigan oo deyntii la cafiye kadib xubnaha maamul goboleedyada ee wasiirrada horumarinta iyo sidoo kaleeto dowladda dhexe federaalka ee soomaaliyaba dhammaan waxa ay ka arrinsanayaan sidii ay dhabbaha ugu xaari lahaayeen in waddanku uu helo dhaqaale mar kale dib loogu dhisi karo kulamo maalmahan ka socda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wasiirrada howlaha guud ee maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu lafaguray baahida ay u qabaan maamul goboleedyada dhismayaasha horumarneed ee kaabayaasha bulshada ay u baahan yihiin oo burbur lixaadle uu soo gaaray soddon iyo dhowrkii sane ee dalka uu burbursanaa wasiirradii ka qayb galay kulankaasi ee aan la xiriiray waxaa ka mid a wasiirka howlaha guud iyo dibadhiska ee koonfur galbeed soomaaliya doktor daahir cabdi cabdulaahi oo loo yaqaano doctor go aad aad u mahadsan tahay horta kulankan wuxuu ahaa kulan ay soo qaabanqaabiyeen wasaaradaha dowlada howlaha guud dowladaha xubnaanka dowladda federaalka iyo wasaaradda howlaha guud ee federaalka waana kulankii ugu horeeyey oo kulan noocaana la qabto gaar ahaan bahda howlaha guud si sidaasuu ku yimid shirkana wuxuu soconaya laba cisho ulajeedada guud waxay ahayd sidii maadaama waddankeeni hadda sidaa la socotid ay ay ay maxaa layidhahdaa markii hore uun makerin wax un xoog la saarayay maadaama waddankii horumar uu gaaray oo la rabo in loo diyaargaroobay in waddankii laga sameeyo maalgelin deentii la cafiyey dowladdana ay rabto istiraatijiyad cad maxaa layidhahdaa oo lagu lagu soo celinayo kaabayaashii dhaqaalaha ee burburay sida jidadka garoomada maxaa layidhahdaa arrimihii bulshada oo dhan oo meelihii lagu qabanayo arrimaha bulshada oo dhan oo maxaa layidhahdaa ay burbureen sidaas daraaddeeda waa in waxaa laga wareystay in istiraatijiyad cad laga keeno gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka marka shir wuxuu a noocaas u socday asagoo looga gowxaarayo in maxay hayto mustaqbalka haddii la yidhahdo si wadanka saa la socdaba waxaa dhici doonta maalgelin in la sameeyo weliba waxaa xoog la saari doonaa sida madaxweyne xasan sheekh dhowr jeer uu ka dhawaajiyey deynta markii la cafiyey kadib waxaa xoog la saari doonaa infrastructureka iyo waxaa xoog la saari doona livestock ayaa ayaa xoog la saari doonaa iyo beeraha marka maadaama waktigii waktigiisi la joogo kulanka wuxuu ahaa kulan noocaas ee looga hadlayo
doctor go waxa aan weydiiyey bal mar kale inuu noo sharaxo dhinacyada burbursan ee kaabayaasha bulshada ee gobolka baay amaba guud ahaanba koonfur galbeed soomaaliya baydhabo ama koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo saa la socotay waxaa muddooyinka ugu dambeeyey fatahadihii dhacay oo ay sababeen duufaanihii elnino roobabkii ba-aan dhacay iyo guud ahaan wadankii oo maxaa layidhahdaa gaar ahaan koonfur galbeed oo ay burbursanaayeen sida garoomada maxaa layidhahdaa maxaa layidhahdaa buundooyinka sidoo kale maxaa guryo badan oo ayagana sidoo kale manaha oo dowladda loogu shaqeyna ayaa burburay marka hadda aan kasoo qaato jidadka nasabka isku xiraa baydhaba ilaa xamar buur xataa adkeedibaa jidkeedka kala go-ay gawaari waxaad arkaysaa toban toban cisho labaatan cisho meesha kasoo maqnaanayo oo meelkas kadib ay raasin keeneen marka wuxuu muhiim u yahay waxaan xooga saari doona hadii la yidhaahdo anagu koonfurta ahaan waxaan soo gudbinay in jidad dhowr ah iyo maxaa la yidhahdaa iyo beyti dhowra oo burburay ama buundooyin dhowra oo burburay in dib loo socday sidoo kale waxaa burburay oo hadda duufaan duufaano ayana ay geysteen oo mar horena ay burbursanaayo fatahaadahan ay geysteen waxaa kamid ah iskuullada qaar waxaa kamid ah xarumihii caafimaadka laftarkooda oo burburay marka waxyaalahaasa noogu badan inaan inaan xooga saarno hadii la yidhahdo oo kufagogeedna ay cabdiwahaab axmed cismaan waa wasiirka howlaha guud ee maamulka jubbaland oo ay daris yihiin koonfur galbeed waxaan isna weydiiyey si lamida sidaasi wasiirka koonfur galbeed bal inuu isna sharaxo ahmiyadda shirkaasi uu lahaa shirkan waa si guud waa shir u dhexeeya soomaalida keliya cid kale oo ku helisan ma jirto shirku waa shir ay u midaysan yihiin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka horwadeen ay u tahay wasaaradda howlaha guuda federaalka taas ayaana shirku intaas ka kooban yahay waxyaabaha laisla soo qaadayna waxaa kamid a kaabayaasha dhaqaalaha oo wadanka oo dhan ah sidaan ognahayna dhammaan wadanka dhan dhibaato ayuu u geystay meelaha webigale iyo meelaha aan lahaynba wadooyinkii hadday noqoto iyo dhulaafkii kale oo marinka ah dhammaantood taas ayaana qodobada ugu muhiimsana si wax looga qaban lahaa oo aan isugu tashan lahayn ka soomaali ahaan innaguna aan noqon lahayn dadkii hawshan bilaabay annaga oon markan koobaad aan cid kale nagu wehelinin laakiin waxaan diyaaru nahay cid walba oo wax ka qabanaysa dhibaatooyinkaan sheegna inaan kusoo dhaweyno si dhowna oola shaqeyno haddaba maxay tahay wakhtigan waxyaabaha ay danaynayso jubbaland ee caqabadaha horumar la-aaneed ee haysto bulshada reer jubbaland mar kale ayaan weydiiyey wasiirka su-aashaasi inuu ka jawaabo saad la socotid magaalada buurdhuba ku taalay buundadii ku taalay iyo baar dheer labaduba inay ay labaduba ay rababkaas iyo dabaadkaasi ay eber ka dhigeen sida kale ay dhaawacyo u geysteen buundadii luuq iyo waddooyinkii intaba sida kale dhinaca jubbada hoose iyo jubbada dhexe labadabana taasi lamida ayay u geysteen waana meelaha ugu muhiimsan oo laisla soo qaaday ayay kamid ahaayeen sidii wax looga qaban lahaa ayada oo haddaba ay socoto imantigi lagu samayn lahaa hawlahaas xogta iyo warbixintaas horudhaca kadib markay soo dhamaystirantana insha allah aan rajeynayno wakti dhow in wax badan isbedeli doono waxaan laga qaban doono laakiinse si ka duwan sida labadaasi maamul ee ay saameeyeen inta badan cimilada iyo saameynta ka dhalatay gaar ahaana fatahaadihii ugu dambeeyey oo buundooyin ay ku go-een ayaa waxaa galmudug dhinaca kaleeto walwal wakhtigan waxa uu ka haystaa wadooyin la-aanta iyo dekedaha iyo gaar ahaana eeraboodyo fiican oo aysan lahayn magaalooyinka galmudug waxaa sidaasi ii sheegay oo aan weydiiyey baahidooda asna wasiirka howlaha guud ee galmudug axmed dhiblaawe caasir galmudug sida aada la socoto waxay ku taallaa meel istaraatiiji ah isku xiraysa dalka guud ahaan dalka qaybihiisa kala duwan sidoo kale waxay xuduud la leedahay waddanka etoobiya waa meel istaraatiiji ah waxay leedahay xeeb aada u dheer sidoo kale waxay soddonkii sano ka hor ay ka heliye fursadihii ay heleen gobollada kale ee dalka oo ahaa in kaabayaasha dhaqaalaha laga sameeyey waxaan jirin kaabayaal dhaqaale hadday noqon lahayd dekado hadday noqon lahayd wadooyin hadday noqon lahayd aylabooro hadday noqon lahayd guud ahaan kaabayaasha dhaqaalaha ay markii hore ku dambeysay iyadoo marka istaraatiijiyada ku taalla xilligaana sideed boqol oo kilomitr oo dhulahoo la isku gudbi karo ay ku taallo runtii bahda howlaha guud waxay u arkeen inay tahay meesha la maalgasho karo xilligan hadda la joogo waa tahay marka waxyaabaha haatan idinkugu muhiimsan hal iyo laba haddaad iisoo qabato maxaa ka mid a arrimaha dekeda way jirtaa maxaa kaloo ka mid a
waxaa kamid a arrin arrinta dekedaa kamid a waxaa kamid a waddada isku xirtaa guud ahaan magaalooyinka dalka oo dhan oo muqdisho ilaa ilaa maxaa la yidhaahdaa berbere isku xirta ayaa kamid a waxaa kamid a wadooyinka kale oo wadada dekeda ka baxaysa hobyo oo ilaa gaalkacyo ilaa xuduuda etoobiya isku xiraysa waxaa kamid a aylaboorhadeedii waxaa kamid a xarumaheedii dowladda oo serviceka lagu dilay berberey lahaa ama serviceka adeega lagu qaban lahaa ha yeeshee horumarinta gobollada ee xagga waddooyinka eeraboodyada iyo dhammaan kaabiyaasha kaleetee bulshada ay u baahan yihiin oo xataa iskuullada iyo isbitaaladu ay ka mid yihiin waa arrin muhiim u ah guud ahaanba gobollada maadaama ay si siman u saameeyeen dagaaladii ahliga ahaa dakhliga dowladda wakhtigaanna uusan ku filnayn inuu dhisi karo oo uu soo celin karo kaabayaashaasi u baahan balaayiinka dollar in lagu bixiyo laakiinse in la soo deynto lacago kaabayaashaasi horumarinta la geliyo oo haddana sidii loogu talagalay aan loo meelmarinin amaba gasho musuq maasuq iyo gacmo kale ayaa waxa ay keeni kartaa khilaaf dhex mari kara beelaha ama haddii ay noqoto maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe sidaasi waxaa qaba doctor awees cabdulaahi cali oo ah dhaqaalayahan ka tirsan hay-adda cilmi baarista ee heritage waa mahadsan tahay caqabada aada fara badan bay keeni kartaa haddii deen cusub waddanka lasoo geliyo sidii la rabay ama dalkan uga faa'idaysanaana loo isticmaalin waxaa imaanaya khilaafaad runtii amni waxaa imaanaya khilaafaad siyaasadeed waxayna noqon kartaa new arena of conflict macnaa khilaafaad cusub bay soo kordhin kartaa haddii deemaha lasoo qaadanayo aan loo isticmaalin heshiis laga wada ahayn oo formuladii iyo nidaamka lagu qaybsan lahaa iyo sida loo kala qaadan lahaa iyo deegaanka lagu maalgelinayo waxaa la rabo deyntaas lasoo qaaday in lagu maalgeliyo iyo sida dadka soomaaliyeed si siman ay uga wada faa'iidaysan karaan oo gobol kasta u samayn karaan marka annagoo dib u raacayna khilaafaadka soomaalida soo dhex maray oo inta badan ku salaysan hadduu noqdo midka baadiyaha jira iyo hadduu noqdo midka magaalada jira waa khilaafaad dhaqaalo wey marka dhaqaalaha tirada badan oo imaan kara haddii soomaaliya ay deen soo qaadato waxay keeni kartaa in khilaafaad cusub yimaado inuu arrimo amniga waddanka hodhama yimaadaan in aragtida dowladidka soomaaliya lagu kala fogaado marka taas waxay u baahan tahay aniga aan isleeyahay in la wada hadlo in la dejiyo nidaamkii wax lagu qaybsan lahaa sidoo kalena lacagahaasi aysan ku dhicin jeebka shaksiyaadka ee dalka xukuma oo runtii looga faa'iideeyo dadka soomaaliyeed oo wax wax biri uga soo bixi karaan haddii warshado loo dhiso oo shaqa abuur dadka u samaynaya oo dowladduna dakliga ka heleysa lagu maalgelinayo haddii dekedo iyo aerobooro iyo maxaa la dhahaa waddooyin iyo iyo dhaqaale lagu bixinayo kobaca dadka soomaaliyeed aqoontooda iyo xirfadooda ama lagu maalgelinayo maxaa la dhahaa caafimaadka waddanka oo hosbitaalo waaweyn dadka loo dhisayo oo dadkuna runtii ay ka faa'iidayaan dowladduna ay ka heleyso maxaa la dhahaa dakli ay ka heleyso si kastaba ha ahaatee nusqarni wakhtiga ku siman kaabayaashii dhaqaalaha ee horumarneed ee soomaaliya ee burbursan sida warshadihii eeraboodyadii waaweynaa dekedaha qaarkood iyo sidoo kale waddooyinka isku xidha maamul goboleedyada iyo dalka intiisa kaliya waddamada deriska ah ayaa waxa ay la degeen dhaqaalihii dalka uu ka heli lahaa canshuurta gudaha iyo tan bannaankaba ayagoo dib loo soo celiyana waxa ay kabi kartaa oo mar kale cagahooda ay ku taagi kartaa dhaqaalihii dalka guud ahaanna barnaamijkii bandhigga v o e da ee toddobaadkan oo aan ku eegnay deen cafintii kadib iyo sida soomaaliya wakhtigan ay uga arrinsanayso in la helo dhaqaale dib loogu sameeyo kaabayaashii bulshada iyo caqabadaha ka imaan kara ee khilaaf ama musuq maasuq ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennan kan xiga intaynu ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo